kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka soomaaliya iyo tanzaniya ayaa toddobaadkan magaalada muqdisho ku kala saxiixday heshiisyo dhowr ah oo quseeya iskaashiga labada dal haddaba heshiisyadan iyo xidhiirka soomaaliya iyo tanzaniya ee xilligan ayaa waxaan ka waraysanaynaa oo barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan marti u ah danjire elyaas cali xasan oo ah safiirka soomaaliya ee dalka tanzaniya ambasador elyaas bal waxaad ka warantaa tan iyo markii lagu magacaabay waddanka tanzaniya waxyaabaha idiin qabsoomay iyo xidhiirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal ee tanzaniya iyo soomaaliya waa mahadsantahay walaalkay dabcan soomaaliya iyo tanzaniya xiriirkoodii xurnimadii ka hor ayuu soo bilaabanayaa laakiin markii xorriyaddii kadib tanzaniya madaxweynihii hore ugu horreeyey tanzaniya wadamarkii tanzaniya xor noqotay wadamadii ugu horreeyey oo maaragtay markii madaxweyne noqday uu booqday waxaa kamid ahaa soomaaliya xiriir wanaagsan oo fiican maaragtay ayaa ka dhexeeyey dabcan way jirtay marar oo xiriirkaasi uu madmadow maaragtay iyo xiliyo ay jirtay waa lasoo maray soomaaliya waxyaalo badan ay maaragtay gacanta geysatay heshiiskii muxuu ahaa uganda iyo tanzania muxuu ahaa maaragtay soomaaliya ayaa darwadeen ka ahayd kadib laakiin burburka sida u dhacay dabcan xiriirkii maaragtay labada dal ka dhexeeyey meesha waa ka maqnaa safaarada soomaaliyana hadda muddo waa waa furneed safiiro kale oo maaragtay ugu horreeyey ayaa jiray maxaa la dhahaa oo iisheeg maaragtay xiriirkaas oo iyaga laftoodii wakti badan soo geliyey anigana hadda markii aan imid dabcan shaqadii ugu badan muxuu ahaa oo laba dal isku soo dhawaanshahooda laga qaban lahaa ayaan wakti badan gelinay runtii waxaana aada maaragtay ugu mahadsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud booqashadii hadda uu ku yimid tanzania shirka ka dhacayay caruusha oo muxuu ahaa madaxweyneyaasha maaragtay sideeda dal xubnaha ka ah bulshada bariga africa iskugu imaadeen muxuu ahaa isaga iyo madaxweynaha wadanka tanzania kulanka gaarka ah oo ay galeen waxyaalo badan uga wada hadleen iyada horena sanadka bilowgiisii booqasho rasmi ah dalka oo ku tegay madaxweyne beni wax fara badan maaragtay ay ka wada hadleen marka laakiin shaqada rasmiga ah waxay dhacday markii madaxweynaha hadda shirkeeda uu yimid halkaasoo labada madaxweyne ay go-aan ku gaareen university ka socda muxuu ahaa dalka tanzania booqasho ku yimaadaan soomaaliya sida ugu dhaqsiyaa badan taasoo runtii annagana mas-uuliyadeeni ay ahayd dabagalka maaragtay iyo kaqabeenta xiriirkaas muxuu ahaa iyo wadahadalkii labada madaxweyne taasoo ka dhalatay in wafdi aada u ballaaran oo wasiirka arrimaha dibadda tanzania hogaaminayo oo ay kamid yihiin wasiiro kale maaragtay iyo taliyaal muxuu ahaa ciidan ay kamid yihiin oo yimaado wafdigaas oo xubnihiis kor u dhaafayeen afartameeyo wata muddadii shanta beriga soo dhaaftayna ay joogeen dalka
marka mudane safir wafdigaasi wasiirada tanzaniya ka socday adiguna aada la socotay waxay dabcan dowladda soomaaliya kakala saxiixdeen wasiirada dhigooda ah heshiisyo dhowr ah maxaa ugu muhiimsan heshiisyadan ay labada dal kala kala saxiixdeen
heshiisyadaas waxaa kamid ah heshiiska iskaashiga guud heshiiska difaaca heshiiska amniga oo labada taliye muxuu ahaa ay kala saxiideen wasubada ama sirdoonka heshiiska caafimaadka iyo heshiis dalxiiska sidoo kale waxaa jiray laba heshiis oo iyagana mardow loo ballamay in la saxiixo ay kamid yihiin isdaafsiga maxaabiista iyo heshiiska muxuu ahaa duulista maaragtay marka aviationka sidaas si lamid ah waxaa jiray waxyaalo kale oo la isku afjartay oo aan heshiis ahaan loo kala fiiqan laakiin sida kaaragteena communikeeda ee qeybka ahaa oo ka mid yihiin sida loo fududeyn lahaa isku socodka arrimaha fiisaha sidoo kale sida loo abuuri lahaa diyaarada qad toos oo udhexeeya soomaaliya iyo tanzania wax kaloo kamid ahaa ardayda soomaalida ah sidii loogu fududeyn lahaa u heli lahaayeen waxbarasho la-aana oo isugu jirtaa b h d iyo master iyo muxuu ahaa bachelor leveladaas kala duwan ah iyo tababaro muxuu ahaa maaragtay kala duduwan ama kuwa ciidan ha noqdeen ama kuwa muxuu ahaa hay-adaha dawliga ah ama hay-adaha dawladda muxuu ahaa qeybaha kala duwan maaragtay gacan laga siinayo marka iyo arrimaha ganacsiga kamid ahaa maaragtay iyadana waxyaalihii laga wada hadlay in la iska kaashado
waa tahay marka laga tago iskaashiga labada dal waxaa jiray ganacsato soomaali ah oo iyo dad kaleo soomaali ah oo ku nool dalka tanzania oo kale bal xaaladooda inta aad ka warhayso muddadii koobneed ee dalkaasi aad wakiilka uga ahayd soomaaliya
da meeshaas soomaali badan oo ganacsato ah oo wadanka magac iyo sharaf ku leh ayaa ku nool oo maaragtay dalkana si fiican u dhexgalay waxna qaqabsaday lagana xurmeeyo waana dal oo dee dadka soomaalida ah wanaag iyo soo dhaweynba ay u hayaan oo maaragtay ay kala kulmaan inta hadda aan joogay inta aan ka arkay intaas waa tahay ugu dambeyntii mudane ambasador waxaa jirta tanzania oo kale waa xarunta isbahaysiga ama ururka bulshada bariga africa oo dhowaan soomaaliya ay ku biirtay bal ku biiritaankii soomaaliya ee ururkaasi halkoobuu marayaa hadda micnaha inay ka mid noqoto xubin buuxdo noqoto oo si rasmi ay ugu biirto
soomaaliya xubin buuxdo ay ka tahay waxxubinimadeedii wax oo ka dhiman ma jirto sidaa la socotid markii hadda madaxweynaha uu yimid caruusha maxaa la yirahdaa waxaa la dooranayay doorashadii oo hogaanka ururka ayaa dhaceysay marka dabcan kenya ayaa guddoomiye loo doortay soomaaliyana xogxayna loo doortay marka dee xubinimada ayayna ku timid decisionka hadda xogxaynta soomaaliya ayaa maaragtay madax ka ah waxyaalaha oo hadda maaragtay xilliga ugu dhow la qorsheynayan waxaa waaye sidii loo magacaabi lahaa xubnihii labaanada ahaa ka qeyb gali lahaa baarlamaanka bulshada bariga africa garsoorihii taliyaashii ciidanka iyo xubnihii dhanaa laakiin xubinnimada wax kaloo ka haray oo kooxada taagan ma jirto waa uun maaragtay magacaabidaas oo dowladda soomaaliya anaga xaggeeni hadda laga rabo inay kasoo dhamaato waxaan ahayn ma jiraan dhinaca kalena dabcan kubiirista muxuu ahaa ururkaas dowladda soomaaliya waxay aaminsan tahay inay fursad weyn u tahay dadka soomaaliyeed sababtoo ah dadka soomaaliyeed waa dadka dhanka ganacsiga aada ugu fiican ururkana dee urur dhaqaalaha maaragtay muxuu ahaa muhiimada siinayo oo muhiimadiis koowaad arrimaha dhaqaalaha ay tahay waayo marka soomaalidana dee hadda ayay marka horeba barigan maaragtay africa meelaysan joogin ka shaqaysanin malaha oo hadday tahay kenya uganda rwanda congo muxuu aha d r c tanzania marka wadamada xubnaha ka ah oo dhan soomaalida way joogtay marka in laga biiray waxay wax badan caawin doontaa oo u fududeyn doonta dadka soomaalida ah inay si sharaf leh ay ugu ugu uga dhex ganacsadaan iyagoo sharafeen ay ku dhex noolaadaan sidaas ayay dowladda soomaaliyeed aaminsan tahay
waa tahay ambasador elias aadaad u mahadsantaha kaasina waxa uu ahaa danjire eliyaas cali xasan oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka tanzaniya waxa uuna marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo